waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dhibaatooyinka dababka waddanka australia ka socda waxaa garab socda iyadana geeli australia oo lagu qiyaasay inuu gaarayo hal milyan ama ka badan yahayba Een, ayaa qaybo ka mida ama qaybo australia ka mida la go-aamiyey markaasi in geelaasi la laayo Een, waxaan arintaa aan ka wareysanaynaa laba nin oo markaa iyagu ila fadhiya haatan reeraha fadhiya suldaan axmed naasir iyo cusmaan cali bariire aan ku bilowbo ustaad eh, suldaan adoo ka duulaya dhaqanka soomaalida iyo geelu waxa uu ahaa een, aragtidaada iyo dareenkaaga
Ah, bismillahi raxmaan raxiim ustaad madar aad baad mahadsan tahay Een, runtii waa dareemaysaa oo geelu een, dadka soomaalida qiimaha uu agtooda ka leeyahay Een, waxyaalaha noolaha asaasiga ah ee soomaalida uu noloshooda ku tiirsanayd buu geelu kow ka ahaa Een, bal marka dhibaatooyinku dhacaan iyo waxa abaaraha lagaga bixi jira waa isaga marka dee waa xayawaan rabaadaysan oo soomaalidu ay dhaqato oy dhaqan u leedahay oo runtii ay welibana aada u jeceshahay oo ay isku layn jireen oo yani kolkii taarikhda la fiiriyo galabaninley baa la dhihi jiray la isma quuri jirin xataa qiimaha agtooda uu ka leeyahay Een, marka galabaninley waxaa laga wadaa kolba ninkii awood laalaho adoo maanta geeli lahba intii laguu yimaada geeli lagaa dhici marka ninkii dhacay baa galabta kalena iska leh saasay ka dhigan tahay macnaheedu ha marka ninkii awood badan baala weeye marka dee dhaqanka soomaalida siduu ka ahaa markaan fiirino iyo iyo australia markaan isbarbar dhigno waa kaaf iyo kala dheeri weeye maxaa yeelay halkan waa xayawaan duurjooga oon la jeclayn oon libaax ka duwanayn libaax buu la mid yahay adoo libaax laynhayo oo kale weeye libaax kusoo weeraray marka markii sawiraantiisa shalay yan ragga qaarkood iisoo direen runtii xalay walbahaar baana la seexanin walbahaar baana la seexanin sababtoo ah yacni wuxuu ka dhigan yahay een, iyaga agtooda runtii sida ay xayawaanka qaarkood u qadariyaan ama lo-da iyo ariga iyo ayda say u qadariyaan ay u jecel yihiin si si ka badan buu annaga ama si lamiduu noo taagan yahay geelu booskaasuu noo taagan yahay marka runtii aad baan uga tiirayansanahay iyo dad badan aniga iyo dad badan oo soomaaliyeed oo dee geeley ahaa aad iyo aad bay arrintaa aad baan uga xunnahay qaabka geela loola tacaamulayo gartayaan ustaad een, suldaan waan gartay aragtidaada Een, dhanka kaleete een, ustaad cusmaan ee, suldaan waad u jeedaa dhaqankii soomaalida iyo dareenka Een, ma jiraan marka sababo dadkan australia la dhihi karo sababahaasaa jira oo wax iyaga marmarsiinyo loogu samayn karo waxaan ay samaynayaan aragtida soomaalida ama wadanka ama dacaladiisa dibadda africa meel walba dareen baa jira marka ma jiraan dadkaasi wax la dareensiin karo oo sabab keeni kara in loo laayo geelan
Een, bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay ustaad een, madar een, fursadda aadna siisana ummadda kula hadalno Een, run ahaantii intaanan sababtaasi aanan gudagelin yes, yes way jirtaa sabab oo dowladda australia ay sheegtay Een, laakiin sababtaas intaanan gudagelin waxaan rabaa inaan dadka een, soomaalida dhegeysanaya inaan warbixin kooban inaan ka siiyo geelan australia taariikhdiisa Een, waxaa la sheegaa een, muddo hadda laga joogo een, laba boqol sano ka hor kun sideed boqol iyo afartameeyadii inuu geela soo galay dalka australia wuxuuna la soo galay een, ah, dad socoto ah oo u badnaa een, reer afghanistan oo wadankan australia ganacsi u imaan jiray ayaa dalka la soo galay Een, markii ay ku qanceen nolosha dalka australia ayaa waxay noqotay inay geela ay duurka kusii daayaan Marka saas daraaddeed ayuu maarkisa geela wuxuu ka mid noqday een, xayawaanaadka duurjoogta ah aan la rabaayadaysan sidaad macali suldaanna uu sheegay Een, marka waxaa dhacday hadda een, sanadka maadaama dalka australia uu ka dhacay bushfire oo wadankiina uu guwanayo aan la soconno ayaa waxaa dhacday geelii een, waa soo haraaday marka waxay noqotay inuu nolol ka soo raadiyo biyo ka soo raadiyo dadka een, ah, baadiyaha ku noolaa gaar ahaan een, dadkii indigenouska ama dalkan u dhashay een, asal ahaan australia iska lahaa ee duurka ku nool ayaa waxay noqotay meesha ay joogaan inuu biyo iyo baadi inuu ka soo raadiyo geelii marka waxaa dhacday marka een, elderska oo indigenouska inay ma arkaysa ay u baqeen dadka meesha ku nool ee naftooda ay u baqeen waayo maadaama uu yahay ma arkaysa xayawaan aan la rabaayadaysan eh, dhici karta dadkaasi inuu baabi'iyo marka sidaas daraaddeed waxay abruuf gareeyeen odayaasha gaar ahaan qeybta north west een, south australia een, qeybteeda north westiga ayagaa markaas abruuf gareeyey oo dowladdana ma arkaysaa u soo diray codsiga ah in geelaasi laga laayo marka dadkiyaa loo baqayaa inuu ma arkaysaa u waxyeeleeyo taas ayaana keentay dowladda iyaduna inay ma arkaysaa ogolaato ilaa iyo toban kun neef oo geela in ma arkaysaa ay hawada ay ka duqayso oo la laayo suldaan arrintan uu sheegay een, cusmaan miyaynan sabab ku filan noqon karin markaasi haddii geeli oo xayawaana uu dadkiiba laynayo ama noloshii ku cidhiidhiyey oo dadkii khatar ay ku jiraan taas een, oo dowladdu u sababeynayso miyaynan u noqon karin marmarsiinyo ku filan in geela la layo
dabcan iyagu way u arkaan iyagu sabab ku filan inay tahay saa daraaddeed bay u laynayaan laakiin ani ki sul- ka sultaan ahaan dee uma arko in xayawaankan oo runtii aan ahayn asalkiisu welibana xayawaan duurjooga aan ahayn oo lamid ahayn libaaxa iyo wixii lamida in dariiqo kale uun lagu cilaajiyo mooyeen in uun la laayo oo intaasoo kun oo neef la dilo inna macquuli lama aha dariiqooyin kale oo lagu cilaajin lahaa ama arrintan lagu xakamin lahaa hade oo laisku dayaa jira oo haddii ay dadka welibana een, ka soo jeeda yani meelahan geela laga dhaqdo haddii dowladdu ay kala tashan lahayd la samayn lahaa dariiqooyin kalaa jira laakiin xalkii inuu noqdo un in la laayo un oo helicopter lagu duqeeyo runtii waa arrin aad iyo aad aad iyo aad looga xumaado weeye gartay Een, eh, cusmaan eh, maadaama oo arrimaha beerahan aad ku takhasustay een, waddankan australia waxbarashadiisa aad adigu ahayd nin beeraha ku takhasusay wax- eh, tacliintaada Een, geelan waddanka australiana waa waddan isagu laftiisu beero badan leh dad badan oo xoolo dhaqda leh Een, hadda lafteeda geela laftiisa la bilaabay in la dhaqdo afkaar miyayna jirin ka wanaagsan in la wax la dilo oo wax lagaga qabto geelan ama lagu tarbiyeeyo oo lagu eh, lagaga bixiyo duurjoognimadiisa Een, Ustaad Madar waa fikir fiican ama su-aal fiican waaye Een, run ahaantiisaan la socnaa dalka Australia waxaa ka jira hadda kambaniyo oo run ahaantii bilaabay inay geela dhaqdaan weliba een, qaar ma arkaysaa carab ah oo wadankan eh, migrant ku ahaa soo galay oo businesska bilaabay ayaa jira hadda Een, sidoo kale waxaa jira een, dad kale Australian ah ayaguna ay bilaabeen ma arkaysaa inay geela ay dhaqdaan Eh, hase ahaatee inta ay dhaqan kalaan waxaa ka badan inta dalka ku nool sida adiga carabka ah ku dhufatay m- malyan- ilaa iyo malyana lagu sheegaa hadda iyo in ka badan Een, marka laakiin waxaan aaminsanahay dowladda australia run ahaantii een, maysan helin micnaa talo talo wanaagsan may helin waayo een, wadankan australia waa wadan hodan ah run ahaantii oo dhaqaalo badan haya Een, dowladda balaayiin doolar ayay waxay ku bixisaa meelo kale aan munaasab ahayn run ahaantii Ah, een, waxaan aaminsanahay een, dowladda haddii ay dhaqaale ay ku bixiso ama ganacsatada reer australia ay dhaqaale ay ku bixiyaan geelan een, inay ayagu ay rabaayadaysan kareen Een, halista ay sheegayaanna waxaa keentay maanta inuusan geelu uusan ahayn xayawaanaadka la dhaqdo inuusan ka mid ahayn laakiin haddii maanta ka hor ama xiliyada hore ama intu- intaysan bushfarka usan dhicin ka hor hawsha ay bilaabi lahaayeen halistaa maanta ma jiri lahayn laakiin een, tan maanta waan u garaabaya aniga dowladda waayo maanta waxay taagan tahay een, dadka maan badbaadinaa mise geelaan badbaadinaa oo xaalad emergency ahaan ay ku timi xaalad emergency ahaanay ku timi waxaan aaminsanahay marka een, macnaheeda waxay la xidhan tahay dha- dhibaatadan bushfirekan aan aan aan dhaho kaymahan gubanaya iyo dhul- dhulkan gubanaya i- iyo iyo geela la laynaya waa wax isku xidhan oo waxaad leedahay emergency bay ku timid emergency ay ku timi maanta dadkii ayaa noloshoodii la badbaadinayaa marka een, dowladda taasaa ku qasbaysa laakiin sida uu macalin suldaan uu sheegayba een, ah, wadooyin kala badan oo ka habboon ayaa jira dowladda ay qaadi karta mustaqbalka soo socda sida hadda aan sheegay in ganacsatada loo fasaxo inay rabaayadaysato eh, in- inay Midda- dhaqato.
mid- midda kale dee geela intan la go-aamiyey in la laayo number aada u yar weeye oo area yar ku kooban ku nool Een, w- fikradda ah bar- reerbaayadiisana geeli dhanaa ee milyanka lagu tilmaamay weli wuu joogaa wadankii oo meelo aan looba dhawaanin baa jira marka afkaartaasi weli way taagan tahay baad leedahay absolutely way taagan tahay Een, weliba waxaan anigu aan dhihi lahaa dowladda australia in ay ganacsato international oo caalami ah oo geela taqaan sida loo rabaayadaysto inay caalamka ma arkaysa inay uga yeerto ama inay ma arkaysa ay u ogolaato inay dalka ay soo galaan oo iyagu ay ka shaqaystaan waxaan aaminsanahay haddii dowladda ay go-aankaas ay abruuf garayso arrintan een, ma ahan keliya in ganacsatada inay ka faa'iidayso dalka ayaa ka faa'iidaya keliya ma aha dalka inuu ka faa'iidaya bal dadkii dalka ku noolaa ayaa iyaguna ka faa'iidaya tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado een- een, waxaan aqrinay research ee lagu sameeyey dalka ingiriiska oo lagaga hadlaya faa'iidada uu leeyahay caanaha geela annaga soomaali haddaana waa iska naqinay run ahaantii Een, laakiin een, hadda waxaa la ogaaday een, caanaha geela in ma arkaysa caafimaad ahaan inuu aad u wanaagsan yahay tusaale ahaan vitamin b 1 ka oo kale een, caanaha geela laga helaa baa la dhahay boqolkiiba toddobaatan een, inta uu jirkaaga maalintii u baahan boqolkiiba toddobaatan ka mid ah caanaha geela haddaad isticmaashid vitamin b 1 ka waad ka helaysaa sidoo kale waxaa la sheegay calciumka oo kale oo lafaha jirka biniaadamka een, dhisaya isaguna waxaa la sheegay oo lasoo ogaaday in caanaha geela laga helayo een, boqolkiiba soddon ka mid ah een, calcium jirkaaga maalintii u baahan ama uu u baahan yahay een, caanahaas geela laga helaa waxaa kaloo aan akhrinayey aan soo ogaaday een, een, xanuunada wadnaha ku dhaca sida oo la dhaho coronary heart diseaseka oo kale een, qofka hilib ama caanaha geela isticmaalaya ama hilibkiisa isticmaalaya een, halista xanuunada wadnaha ku dhaca way ku yaraanaysaa iyo sidoo kale waxaan soo ogaaday een, xanuunaha xanuunada qaar ee ku dhaca caloosha oo kale een, ah, qofka caanaha geela isticmaalaya oo kale een, ah, een, caanahaas ayaa ka hortegaya marka een, ah, iyo faa'iidooyin badan oo caafimaad ayaa ku jira faa'iidooyin ganacsi ayaa ku jira oo dowladda australia maanta haddii geelaasi la dhaqdo hilibkiisa la dhoofiyo caanihiisa la iibiyo sidaan la socono product kasta wadankan la iibiya dowladda waxay ku leedahay ten percent oo g s t ay ku leedahay haddii marka ganacsigaasi la hirgeliyo dowladdana way ka faa'iidaysaa dadkana way ka faa'iidayaan dalkuna wuu ka faa'iidayaa waan gartay een, een, eh, sheekh xusnaan haddaan kugu soo noqdo een, hawshan een, dhagga soomaalida iyo dareenka eh, social mediaha iyo dadka teleefanada ama dadka soo wacaya dareenka hadda taagan waxaa weeye waa xagga soomaalida geelan la dilaya iyo sawiradiisa iyo een, fideoyadiisa iyo aad baa dareen u taagan yahay Een, hashi garawe taariikhda een, hataa ku jirta hal inay soomaalidu aastay oo hashi garawe la yidhaahdo Een, dadkaas bal adigu maxaad seed u aragtaa hadda saamaynta maxaad ku qiyaasi lahayd raggii hasha aasay in maanta markay dhimatay oo iskeed u dhimatay baa sidii een, qof oo kale loo aasay dadka saa u qiimayn jiray maxaad dareenkaas seed seed ku leeyahay ustaad eh, aad baad mahadsantahay horta waxaan rabaa su-aashii hore oo ustaad berirow ka jawaabay oo yacni ahayd dowladdu cududaar ma ku leedahay anugu waan ku khilaafsanahay oo cududaar kuma le dowladdu sababtoo ah xayawaanaadka m- austraaliya ku nooli ma ahun geel keliyaata malaayiin lo-abaa ku nool malaayiin ariga ku nool fardaa ku nool eybaa ku nool wixii wax la laayay iyo een, midna ma jiro Een, midda kale hadda waxaad moodaa layntuba hadda xataa dee daruura intay koonta ay laayeen yacni in intii la isku sawiro oo si farxad la oo tamaasho qofki isagii oo uun aad moodo inuu dilay Een, yacni wax isaga aada ugu ah cadow aad moodo runtii marka ee waxaa jira xidhiidh aan wanaagsanayn oo yaa ka dhexeeya geela iyo australia Een, mathalan sida oo tusaale ahaan mathalan dadka soomaalidii ayadu aynan xidhiir uga dhexayn fiican marka wax waxaa jira kolleyda dhaqan ahaana iyo laga yaabo inuu dee caqiid ahaan dhabarka ku hayo taas waa taas Een, tan kale saan hore u idhi runtii geelu innaga agteenna een, makaano adag buu ka taagnaa adaaba ke- adaaba sheegay ustaad yacni ninkii hashii garawe uu jeclaa kolkii ay dhimatay wuxuu ku xila furay baa la yidhi haddaan layla aas haddaan layla aasinina y- yani ku xila furaa la yidhi oo ma- macnaha sidii intii qofka bani aadanka loo karaameynayay oo markuu dhinto oo loo kanfayey oo xabaal loo qodayey oo loo aasayay sidii oo kale haddaan layla sameynin bu hashi aan kugu dare isagu haddaan layla aasin buu yidhi baa layidhi nin kalena nin qaraabadiisana ama markaa dadka asxaabta kaag dhawaan haddaan la kanfin buu yidhi baa layidhi.
wakaa haddaan la kanfin buu yidhi wakaa marka runtii kolkii taaba laga yimaada laakiin dadku yacni kolkaan meelahan reer galbeedka joogno waxaan mar walba maqalaa wax yacni xuquuqda xayawaanka u dooda ururo u dooda wixii waa xayawaan Een, weliba saan sheegay wax door yani asalka doorjoog ma ahayn haddana sida loola dhaqmayo waxaad moodaa si ka baxsan runtii xataa yacni eh, bani aadamnimada ka baxsan weeye marka haddee qofka soomaali qof kasta oo soomaaliyana way saameynhaysaa w- aad bayna runtii u saameysay rag soomaalida oo kale aba iyo inta soomaalida oo kaleba ee daama carabta ha noqoto ama wadamada ka islaamka ahee ee geela dhaqda sida afghanistan oo kale ah iyo carabta oo kale ah. aad bay u saameysay ilaa shalay een, dhiilaa jirtay oo xagga warbaahinta dhiilaa ka socotay xagga naga yacni runtii marka runtii waa arrin xanuun leh oo sa- muuqaalo muuqaalo aan runtii aadan fiirsan karaynin baanu aragnay runtii iyagu laga yaaba farxad ay u tahay laakiin annagu aanu murugo awgeed la fursan kari weyne garta ugu dambeynta haddaan kugu khatimo ustaad cusmaan een, dhambaal maadaama oo deen arrintana een, dhanka beerahana waxani uu- tarbiyada iyo waxaas xayawaanku ay qayb ka yihiin Een, maxaa hadda aa- xoolahana aad garanayso xoolo soomaalidu ku intifaacday oo la tajribeeyey oo la tijaabiyey oo hadda tijaabo u baahnayn ay yihiin maxaad dhambaal si kooban aad u diri lahayd australia oo kale oo dhihi lahayd s- waxaasaa haboon Een, run ahaantii horta dowladda usareer waa la hadlay oo hadalkii qaybta hore aan kula hadlay in dhaqaalaha een, dowladda ay hayso ma arkaysa qaar ka mid ah in ay ma arkaysa ay u ogolaato in ma arkaysa business plan fiican in lagu diyaariyo oo geelaasi ay ma arkaysa dowladaba inay rabaayadaysato sidoo kale ganacsatada een, australia iyagana sidoo kale inay ka faa'iidaystaan marka waxaan rabaa inaan si gaar ah inaan ula hadlo een, gas- ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool een, dalkan australia iyo ma arkaysa kuwooda kale caalamka ku noolba run ahaantii meeshan een, ah, australia waxaa taalla een, business opportunity oo dadku ay ka faa'iidi karaan geelan oo kale aniga tusaale ahaan een, ah, beeraha waddankan waan ka soo shaqeeyey waana soo bartay Een, ah, sida dadku ay u maleeyaan uma cusla in xoola dalka australia lagu dhaqdo tusaale ahaan een, xoolaha australia oo kale een, waxaa la sameeyaa een, qofka wuxuu leeyahay beer beertaasu qofka xiranayaa Een, tusaalaha markaa leedahay boqol neef oo kale aad leedahay boqolkii neef ayaa waxaad u samaynaysaa een, dhowr beer baad u yar xiraysaa oo aanan badnayn xitaa weli dhul aanan badnayn marka waxaa la sameeyaa een, dhulka qayb ka mid ah sanadkana caws loogu tabaxa qaybna ayagaa kusii nool Een, tusaalahaan laba meel oo kale markii loo tabaco oo kale beerta waa lagu sii daayaa isagaa xoolihii ma arkaysa meesha iska daaqaya biyihiisa meeshuu ka helayaa halkaasuu ku noolaanayaa hadhow ma arkaysa waxaa laga yaabaa dhowrkii isbuuc hal mar in loo diro qof ku takhasusay een, dhinaca caafimaadka xoolaha in ma arkaysa uu baaritaan uu ku sameeyo een, waqti badanba inuusan ku bixin dhaqaalo badan inuusan ku bixin ayaa dhici karta markii kiilada loogu talagalay inuu gaaro neefka uu gaarana suuqaa la geeyaa waa la iibiyaa marka een, waxaan ka hadlayay arigan ka hadlaya haddii lo-da laakiin geela isagana een, soomaalidu way taqaanaa Een, dad badan oo maanta oo dalka geel kusoo raaci jiray ayaa maanta australia ku nool oo taxi tagaasiley ah oo taxi iska saaran waxaan aaminsanahay een, haddii soomaalida waddanka ku nool ay dhaqaale isku darto een, dhaqaalaha isaga ah een, inuu nagu filnaanayo inaan ma arkaysaa in tiro fiican oo ma arkaysaa geelaasa inaan dhaqano waxaan aaminsanahay dowladda australia haddii business plan fiican loo geeyo qorshe loo geeyo oo la dhaho geelaasi annagaa dhaqanayna haddii la dhaho dowladda australia ma diideyso weliba waxay u badan tahay dowladda inay bixiso dhulkii aad geela aad ku dhaqan lahayd waayo een, maanta dowladda inay laayso geelaas kharash baa kaga baxaya laakiin haddaad dhahda geela anaa dhaqanaya dalkana dhaqaale u soo saaraya oo caanihiisana aan dalka ku iibinaya hilibkiisa dalka aan ku iibinaya dowladdana ay g s t ay ka helaysa haddaad dhahdid waxay u badantahay dowladda australia xitaa inay dhaqaalaha aad haysan ee dhaqaale ay kugu qabto marka een, waxaan dhihi lahaa ganacsada soomaaliyeed in ma arkaysa inay ka wada hadlaan halka investmentiyo africa iyo guri africa lagu gado ay ka fakeri lahaayeen in dhaqaale laysku daro oo geela waddankan aan dhaqano dhulna waan helaynaa geelona waan dhaqan karnaa geela hadda maanta inuu duurkaa galo ordo waxaa keenay waa waa in la soo dhaweyn waayo haddii maantaydan een, ah, camel yards aan sameyno oo mooradii lagu soo xareyn lahaa loo sameeyo een, wuxuu u baahnaana loogu- lagu xareeya meesha een, ah, w- way waxaa jira geelaasi beertaas lagu soo xareyn karo mar hadduu gudaha uu soo galo wuxuu u baahnaana meesha uu ka helo oo naxariisna meesha uu ka arka isagaan ka dhexbixaynin sidaasuuna rabaayad ku noqon kara laguna dhaqan karaa marka baaqaygan aan u diraya ganacsada soomaaliyeed waa intaas waxaan rajaynayaa insha allah inay jiri doonaan dad ka soo jawaabaya oo fikirkaasi ma arkaysaa hirgelinaya insha allah annaa wixii laga baahdo fikir ahaan iyo tala ahaan iyo ganacsigaas inuu socdo xaggiisana insha allah waxaan rajaynayaa inaan anigana aan ma arkaysa kaalinteeda aan ka qaadan doono aad baad u mahadsantahay aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen eh, sheekh suldaan axmed naasir iyo sidoo kaleete cusmaan cali beriire aad baad u mahadsan tihiin sidoo kale adaa mudan ustaad
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali